Gudoomiyaha gobolka Daadmareer ayaa xariga ka jaray xarunta Kobciyi College oo laga hirgeliyay xaafadda Oodweyne ee gobolka Daadmareer. Kobciyi College ayaa lagu baran doonaa luqadaha Ingiliishka, Carabiga iyo cilmiga kombiyuutarka waxaana ka qayb galay maamulka Kobciyi College, waalidiin, gudoomiyaha gobolka Daadmareer iyo marti sharaf kale. Maamulaha Kobciyi College Maxamed Salaad Muuse ayaa ka warramaya ujeedka ay u fureen xaruntan waxbarasho.
Kolleejkan baahi baa keentay baahida keentayna waxay ahayd un midaanu ka aragnay bulshadan reer Oodweyne inay u qabaan inay bartaan luuqadda Ingiriisiga, luuqadda Carabida iyo tiknoolajiyadda bayska computer skillska intaas kadib waxaan nagu dhalatay inaanu kolleejkan keenno macallimiinna ka keenno gobollada kale tababaran oo aqoon leh intaas kadibna waxaanu bulshada reer Oodweyne u sheegaynaa in maxay heetay xaruntani tahay xaruntii lagu baran lahaa luuqadaha kala duwan baahi weyn baa loo qabaa runtii oo waxbarashada gobolka daadmareed baahi weyn bay u qabtay inay hesho santar xarun amba meel lagu tababaro dhalinyarteenna waxbaranaysa heer jaamacadeed iyo heer dugsi saraba kuwaasoo maxay heetay waxbarashadeeda si ay ugu fududaato waxbarashada ay baranayaan runtii markaa bulshada reoden waxaan ugu hambalyaynaynaa inaanu nagala soo qayb qaataan maxadka nala soo tijaabiyeen haddii aan la yidhaahdo gudoomiyaha gobolka daadmareer mukhtaar cabdi cabdulaahi iyo marti sharaftii ka qayb gashay xarig jarka ayaa bogaadiyey furitaanka xaruntan waxbarasho waa waxa ugu khayr badan waxa la isugu yimaadaa marka waxbarasho laga hadlayo because waxa weeye dee qur-aankeennuba bayskiisu wuxuu ahaa waxbarasho iyo qoraal iyo akhrin marka waxa weeye waa ilaahay mahadii maanta oo kale inaan halkan isugu nimaadno waxaan na rajaynayaa generationka yaryar ee gobolka oo dhan maaha magaalada qura eh inay arrinkan ka faa'iidaysan doonaan waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha telesom inankaa dhallinyarada ah ee inoo hirgeliyey iskuulkan inuu ka hirgalo magaalada oodweyne iyo guud ahaan gobolka daadmareerba because waa magaala madaxdii halkani waxa maanta aanaad ugu farxsan halka waxaa iga muuqata dhalinyaro badan oo aada u soo koraysa because waxbarashadu dadkeenu iyagaa u baahan waxaa laga yaabaa dad badan inaanay awoodin oo carruurtooda geyn karin waxaan kaloo rajaynayaa inuu qiimuhu noqdo qiimo macquula oo dad badan ay u soo hiladaan oo carruurtooda keeni karaan because waxyaabahaasoo dhan waa inaynu isweydiino markaynu wax qabanayno wax furayno annaguna gobolka waxaanu idinkala qaban karno waan idinkala qabanaynaa waa waa qaab wanaagsan waana qaabkii aanu arki jirray annagu haddaanu dadkeydii ka waaweynaayo iskuulladii hore soo arkay aanu nahayn runtii farxad weyn bay i tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka koolajka kobciye runtii waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in gobolkii daadmadheer aad mooddo in uu dhankii waxbarashada horumar weyn ka sameeyey waa koolajkii labaad ee aan intaan magaalada jooga aan arko ee la furo runtii waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa aasaasaha koolajka waxaan halkan kula dardaarmayaa dhallinyarada ku nool gobolka daadmadheer inay ka faa'idaystaan jaaniska
waahay tani waa faa'iido weyn oo horumar ama dhinaca waxbarashada ah aynu ka gaadhayno maanta kollejkan kociya collej aynu halkan xadhigga ka jarayno xaruntan waxbarasho ayaa wax badan ka bedeli doonta aqoonta dadka ku nool magaalada oodweyne iyagoo baahi weyn u qabay xarun waxbarasho